فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa saddex iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah goorme ayay dhacday baycatu ridwaan ee ay saxaabada la galeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasoo uu allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku sheegay in laga raali noqday saxaabadii baycadaasi gashay kelimad ku aadan ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah naxariista iyo cafinta waa tilmaamta ay leeyihiin dadka awoodda leh waa ciwaanka maqaalaan idinkugu soo gudbin doono duruus ku saabsan furashadii maka waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybta lixaad taxanaha dhabbihii horumarka iyo guusha ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka goorme ayay dhacday baycatu ridwaan ay saxaabada la galeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasoo uu allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku sheegay in laga raali noqday saxaabadii baycadaasi gashay waxaa kelimad ku aadan inoo soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد وقضاياتك كسب سنة dhacdooyinka bilaha xalqadana insha allahu tacaala waxaan kusoo qaadanaynaa dhacdo weyn oo dhacday bisha dulqacda sanadkii lixaad ee hijiriyada taasna waxay ahayd beycatu ridwaan beycada la yidhaahdo allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka uga sheekeeyey beycadaas iyo dadkii galay iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacala uu raalliga uga noqday beycadaasna marka waxay dhacday bishan dulqacda sanadkii sideedaad ee hijiriyada beecadaas ilaahay wuu ammaanay subxaanah wa tacaala allah wuxuu yihi laqad radiya allaahu can ilmuminiin id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim wa ahaabahum fatxan qariiba ilahay wuxuu raalli ka noqday dadka muminiinta ahaa markay beecada kula gelayeen geedda hoosteeda wey ilaahay wuxuu ogaaday waxa qalbigooda ku jira oo min asidqi waalwafaa'i waasamci waadaaca runta iyo ballan oofinta iyo maqalka iyo adeecidda markaasaa ilahay wuxuu ku soo dejiyey xasilkiisii wuxuuna ku abaalmariyey fadxi dhow furasho dhow baa alla ku abaalmariyey wey marka maalinkaas yacni dadkii beecada ka qayb galay waxay ahayn dad aad u qaymo badan oo ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aankiisa uu ku ammaanay kulligoodna ahlujanna ahaayeen kulligoodna ahlujanna ayay ahaayeen addoon uu lahaa xaatib ibni abi baltaca radia allahu tacaala canhu ayaa nebiga u yimi asagoo xaadib ka sheeganaya markaasuu yaa rasuul allahi layadkhulanna xaatibun annaar ninka xaadib suu u dhaqmayaan arkay naar buu gelayaa faqaala rasuul lah sal kadabta laa yadkhuluhaa naar geli maayo fa innahu qad shahida badran waalxudaybiya xudaybiya macni maalintii beecadaas la gelayay ayuu joogay badarna uu ka qayb galay marka naar buu gelayaa wax jira maan buu jooji hawshaas xadiid kale mubashir ay warinayso annaha samicta nabiy sal ly slm yaquulu cinda xafsa nabigu asagoo xabse la joogo wuxuu dhahayay laa yadkhulu nnaara in shaa allah min asxaabi shajara axadun aladiina baayacuu taxtahaa dadkii beecada galay geedda hoosteeda ku galay mid ka mid ahoo naar galayaa ma jiro qaalat balaa yaa rasuul allahi faintahazaha faqaalat xafsa wa in minkum ilaa waariduhaa soo ilaahay ma dhibin dhammaan midin ka mida ma jiro ilaa waxa uu naartu arooraya faqala nebiyu sal alay wasalam qad qaalaha allahu caza wajal qad qaala allahu caza wajal arrintaa ilahi waa yidhi laakiin muxuu ku daray huma nunaji aladiina ittaqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya ilahi wuxuu badbaadinaya kuwa alla ka cabsaday gaalada iyo mujrimiinta iyo daalimiintan halkaasaa looga tagay oo jilba jabsan marka aayaddaasi ma diidaysa inay janno gelayaan kulligood halka marka waxaa kaaga caddaaday qiimaha hawshaasi ay lahayd iyo beecatu ridwaan dadkii galay mansilada iyo qaymaha ay lahaayeen qaabkay u dhacdana waxay ahayd beecadaasi waa kii nebigu sal allahu aleyh wasalam soo aaday cumrada gaaladuna ay u diideen cuhmaan bnu cafaan buu nebigu diray sal allahu aleyh wasalam quraysh si bal arrinta nebigu u yimid ugu sharxo quraysh oo uu sheego hawsha annagu dagaal inaana u soconin cumrole u soconno dhibna uusan jirin hawshaasaa loo diray cuhmaan erge ahaan inuu kala soo hadlo quraysh cuhmaan marka waa soo dib dhacay isla markii waxaa arrada soo gashay quraysh inay dileen cuhmaan hawshaasi markay timid nabigu sal allahu aleyh wasalam saxaabadii oo dhan buu isugu yeer geed weyn oo ku yila meeshaa ayuu ku soo kulmiyey kulligoodna beecu la galay beecatulmowt la yidhaahdo xataa cuhmaan oo markaas aan la hubin in la dilin uu nool yahay nabigu labadiisa gacmood buu mid soo qaaday middan wuxuu yidhi waa cuhmaan tanna waa taydi asagiina saasuu beeca ula galay kulli waxaan beeca ku galnay maanta aan nimankaa aan ka caraninu gacanta aan saarno ilaa ilaahayna kala xukumo geeri aan ku galna hawshaas wey marka beecadu sidaasay ahaydoo ballantaas adag maalinka inaan la cararin wey oo la dhaqaaqin oo nimanka waxa weeyaan laga argoosto oo dhibaatada ay u geysteen saxaabigaas iyo dhibka ay diinta ilahay la dagaalamayaan looga argoosto weeyaan marka wuxuu leeyahy yaziid bn abi cubayd qultu salamata bni akwac salamatun aba waxaan ku idhi calaa ayi shayin baayactum rasuul lah sal alla alay wasalam yowma alxudaybiya maalintii xudaybiyo nabiga maxaad beeca kula gasheen qaala wuxuu caalmawt geeri inaan lakaat halka lagu dhammaada mooyaane oo nasa ilaahay keenee maalinkaa wax baxayaa inaysan jirin halkaa lagula dagaalamayo taas waxay ku caddaynaysaa ballantii adkayd yowshu siday ahayd iyo sida loo galay weeyaan marka annaga waxaa noogu sugan sidaasoo kale wixii ballan ah hawshaasoo kale hadday timaado muslimiintu ay dadka ay muslimiinta dhibaateeyaan in ballan lagu wada galo in laga aargoosto si ilaahay subxaana wa taala raalli ahaanshihiisa iyo ridihiisa loo gaaro weeyaan hawshaasi marka waxay taariikhay gaaladiina ka cabsatay hawshii oo dhan ay isbedeshay markay arkeen sida saxaabada iyo nebiga uga go-an tahay sal allahu aley wasalam in maaragtay haddii hawshaasi ay nimankaa quraysh dhibaatada keenaan in lala dagaalamo ayay hawsha dhibaato isbedeshay oo ballanka iyo heshiiska la galay wey maalinkaa dadkii xaadiray geeddaa kulligood beecadaas iyo ballankaas ayay galeen markii laga reebo nin dhihi jiray jaddi ibni qays oo asaga munaafiq buu ahaa marka markii ballanta la gelayay geed buu ku hoos dhuuntay neef geelu watay iyuu caloosha ka galale hoos ka galay si aan loo arkin kaas asaga munaafiq buu ahaa wey oo mid ur urka gaalaha ur ka qaba macnaha qalbiga ka madoobaaday ayuu ahaa laakiin raggii kaloo meeshaa yimid dhammaantood beecada iyo ballankaas ayay galeen oo ciidankii nabiga sal alla alay sl maalinkaa la socday dhammaantood mid mid iyo qof qof ayuu nebigu sal allahu alay wasalam beecada ula gelayay qof maalinkaa si gooniya aan beeco loola gelin ma uusan jirin wey marka qisadaas cajiibka badan o ilahay qur-aankana ku ammaanay dadkii galay oo ay noqdeen asxaabu taxta shajara ayaa la yidhaahdaa saxaabada kaldhu waa ka socnaayeen kulligoodna ahlujanna ay ahaayeen oo waxaa mid kasta iyagoo adduunka jooga ayaa jannada loogu bishaariyey wey waxayna cadad ahaan waxaa la sheegay maalinka inay ahaayeen alif u arbacamia kun iyo afar boqol oo ciidan ah ayaa la sheegay riwaayaadka qaar ay sheegayaan marka hawsha saasay ku dhacday qiso cajiib badanna way ahayd marka inaan qisooyinkaas iyo qaabkay u dhaceen iyo dadkaas waxay raaliaanshaha ilaahay ku heleen waa daacadii allahi rasuul ay adeeceen iyo amarkii ilaahay qaateen iyo ballantii naftooda ay la galeen inay naftooda hurayaan ay bixinayaan oo ilaah raaliaanshihiisa ay ku iibsanayaan sidaasaa loo baahanya marka maanta in lagu ballamo calmowt geeri in lagu ballamo cadowga ilaahay yacni lagu adkaado naftana la huro ilaahayna laga iibsado subxaanahu wa tacaala taasa marka waxaan ku helaynaa ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo cizi adduunyo iyo cizi aakharaba aan ku gaaraynaa gaaladana markaa isaga xoraynaynaa diinteennana u noqonaynaa kuwa markaa u madax bannaan oo ku camalfala oo ku dhaqmo ummaddana ku dhaqa hada wabillahi towfiiq wsala allah wsalam cala nabiyina moxamed الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهاك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan
إني ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت أنت حياة في شراييني
naxariista iyo cafintu waa dabci wanaagsan iyo tilmaam la mahadiyo waxaana ku sifoobi kara oo keliya dadka naftoodu sarraysa ee qalbigoodu waasaca yahay waxaana maqaamka raxmadda iyo weyninkeeda ku dareensiinaya in laga soo dhambashay asmaa'da allaah ee kale ah alraxmaan iyo alraxiim waxaa intaa dheer in naxariistu tahay manhaajka nubuwada iyo tilmaamta uu ku sifaysnaa suubanaha sala allahu calayhi wasalam oo uu allah ku tilmaamay inuu usoo diray isagoo naxariis ah makhluuqaadka koonka ku nool haddaba sidee bay sifada naxariista iyo raxmaddu u ahayd mid ka muuqata shakhsiyadda iyo habdhaqanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidee ayse ahayd naxariistiisa markii uu furanayay maka waana sidee wejiga uu ku qaabilay quraysh markii uu ka golroonaaday mid ka mida tilmaamaha ay kaga soocan yihiin mu'miniinta dadka kale waa naxariista iyo isjaceylka dhexdooda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaana tusaalaha mu'miniinta marka laga hadlaya damqashada iyo isku naxariisashada waxa uu ku tilmaamay inay la mid yihiin hal jasad oo kale oo haddii xubin ka mid ay xanuunsato uu jirka intiisa kale la qaybsanaya xanuunka iyo soo jeedka wuxuu nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiix ah oo imaamu muslim soo saaray ku yidhi ahlu jannuhu waa saddex nin madax ah oo caadil ah sadaqadana la baxa nin naxariis badan oo u qalbi jilicsan qof kasta oo muslim ah iyo qaraabadiisa iyo nin caruur badan oo dhowrsoon marka aynu ka hadlayno fatxu maka oo ka mida namaadiijta taariikheed iyo khasawaadka waaweynaa ee muujinaya naxariista rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa horudhac u ahaa heshiiskii alxudaybiyah ee dhacay bishan oo kale dulqacda sanadkii lixaad ee hijriyada qodobada ugu muhiimsanaa ee heshiiska waxa uu ahaa xabajoojin soconaysa toban sano oo kaamil ah iyadoo qabiil weliba uu geli kara xilfiga quraysh ama kan muslimiinta midka uu doono reer qusaac ah ayaana galay xilfiga nebiga sala allahu calayhi wasalam halka bani bakarna ay gashay gaashaan buursigii quraysheed muddo laga joogo siddeed iyo toban bilood kadib heshiiskii alxudaybiyah waxa ay quraysh ku kacday khiyaano weyn oo ka dhigan in reer bani bakar ay ku gacan siiyeen dilka nin kasoo jeeda reer qusaaca oo ahaa xulafadii muslimiinta waxayna iska dhaadhiciyeen inaanu falkani gaari doonin magaalada madiina oo ahayd caasimadii muslimiinta quraysh oo dareensan qaladka weyn ee ay ku dhaceen ayaa isku dayey inay ka daba tagaan falkooda guraacan madiine ayaa waxaa si deg deg ah ku yimid abuu sufyaan oo ahaa hogaamiyihii quraysheed isagoo doonaya inuu cusboonaysiiyo heshiiska abuubakar iyo cumar ayuuna u bandhigay inay kaga ergeeyaan suubanaha laakiin sidii uu doonayay kama helin durbaba waxaa bilowday diyaargareynta ciidankii furan lahaa maka qabaa'ilkii ku noolaa hareeraha almadiina ayuuna nebiga faray inay diyaargaroobaan aadna ay u qariyaan warka la xiriira diyaargarowga dagaalka bishii ramadaan sanadkii sideedaad ee hijriyada waxaa magaalada almadiina ka dhaqaaqay ciidamo uu horkacaya nebiga sala allahu calayhi wasalam oo duulaan ku ah maka ciidanka ayaana gaaray duleedyada maka iyadoo aanay quraysh wax war ah ka haynin colka soo galay markan waxa uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam bilaabay inuu kala qaybiyo ciidanka dhanka midig waxa uu u dhiibay khaalid ibnalwaliid halka maysaradana loo dhiibay abuu subayr ibnalcawaam ciidanka lugtana waxaa hogaaminayay abuu cubayda binuljaraax dhammaantood allah ka raali noqde raayo madow iyo mid cad ayuuna maalinkaasi guntay nebiga quraysh oo ay tala faraheedii ka baxday tallaabo ay qaadana aanay garanaynin ayaa isku dayday inay soo abaabusho wixii ciidan ah ay heli karto haddii ay dareento inaanay awoodin ka hortaga ciidamada muslimiinta ay markaasi isdhiibto laakiin dhammaan iskudayadaasi way fashilmeen muslimiintuna si dhib yar ayay kula wareegeen magaalada maka markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam galayay magaalada waxa uu ahaa mid madaxiisa raariciyey isagoo isu dhuldhigaya allah subxaanahu wa tacaala quraysh raggeedii intii aanan baxsan ayaana soo dhoobtay afaafka hore ee kacbada iyagoo sugaya xukunka uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku ridi doono maadaama ay og yihiin gaboodfalladii iyo tacadiyaadkii dhowr iyo tobanka sane ay ku hayeen muslimiinta wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam weydiiyey waxa ay filayaan in xaggiisa ay kala kulmi doonaan waxayna ugu jawaabeen inuu yahay walaal wanaagsan oo uu dhalay walaal wanaagsan taasoo ka dhigan in kheyr mooye aanay wax kale ka filanaynin inkastoo shaki la-aan ay u suuraysneed tallaabo taas ka duwan nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi iska baxa waxa aad tihiin dad xur ah riwaayaadka qaarna waxa ay tilmaamaan inuu ku yidhi dhaliil iyo canaan dushiina ma saarna allana wuu idiin dembi dhaafi doonaa
يا رحمة الله كم لقيت من وجع وقد صبرت لكي بالدين تحيني كل اشتياق وروحي فيك ظامئة يا سيرة بشذا الأفضال ترويني يا سيرة بشذا الأفضال
inkastoo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu allah khiyaar u siiyey in sida uu rabo uu ka yeesho quraysh haddana waxa uu suubanuhu doortay cafiska iyo naxariista waana dhaqanka uu lahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ma jirin in laba arrin la dooransiiya ilaa waxa uu qaadan jiray midka fudud qofka dib u milicsada falalkii foosha xuma ay quraysh u geysan jirtay muslimiinta markii ay taag darnaayeen haddana arka habdhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee fatxu maka waxa uu la tacajubayaa tallaabada uu qaaday suubanaha sala allahu calayhi wasalam la yaabna ma lahan oo allah ayaaba ku tilmaamay nebiga inuu ahaa naxariis loo soo diray caalamiinta
كل المعاني وإن حبرتها عجزت وفي القوامس شيء ليس يكفيني أدعو الإله بأن ألقاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدنيني وفي جوارك في الجنات يدنيني راغب وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta lixaad taxanaha dhabbaha horumarka iyo guusha waxaana soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi من ها هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهد
xalqadeena maanta waxaan kaga hadli doonnaa caafimaadka
قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
ilaalinta naftaada waa kugu ammaano inaa ilaalisidna waa mid waajib kugu ah ha ahaato badqabka ruuxdaada iyo inaad ka ilaalisid inay kugu dhacaan xanuunada ay ka midka yihiin shubahaadka iimaankaaga oo daciifa iyo in caqligaaga uu ka caafimaad qabo khuraafaadka ay dadka qaar aaminsan yihiin iyo sidoo kale badqabka guud ee caafimaadka jirkaaga markii aan ka hadalno caafimaadka jirkaaga waxaan isdultaag ku samayn doonaa saddex qodob oo muhiima oo kale ah kow xeerarka guud ee caafimaadka labo cuntada saddex hurdada haddii aan ku bilowno qodobka koowaad waa xeerarka guud ee caafimaadka kow xooji xiriirka aad la leedahay allah subxaanahu wa tacaala oo weydiiso danahaaga ku gaarka ah sidoo kalena ilaali adkaarta sida adkaarta subaxii midka galabtii midda hurdada midka la akhriyo marka hurdada laga soo kacayo iyo dhammaan adkaaraadka la midka ah labo ka digtoona uu ku takrifalka cunista cuntada sababtoo ah waa cudur dilaa ah waana waxyaabaha sababa in qofka haddii uu isticmaalo cunto xaddhaaf ah inuu noqdo qof cayilan cayilkana waa cadowga jirka bini'aadamka saddex haddii aad dareentid xanuun waa inaad isdegdeg ah u raadsatid baaritaan caafimaad iyo dawooyin ka hor inta uusan jirkaaga xanuunka ku faafin sidoo kale haddii ay suuragal tahay isku daweey dawooyinka dabiiciga ah sida geedaha mudaawaadka ah ee ku yimid axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam adigoo heli kara daawo dabiici ah ha isku daweynin daawooyinka kiimikada laga sameeyo afar ka fogow intaad awoodid isticmaalka dawooyinka hurdada keena ama sidoo kale walwalka yareeya walaalka muslimka ah oo isaga fogow cabista wax weliba oo laga urin karo daroogada ku dadaal in hoygaaga jiifka uu helo hawo ku filan gurigaaga iyo jirkaaguna ay helaan nadaafad ku filan sidoo kale qaadashada tallaalka cudurrada ayaa ah arrin muhiim u ah qof weliba gaar ahaan tallaalada kuwooda ay hubiyeen culimada muslimiinta qodobka labaad ee muhiimka u ah caafimaadka jirkaaga waa cuntada cuntadu waa isha ugu muhiimsan oo ay ku noolaadaan dhammaan nooleyaasha allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأما وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم حمانا وللدين شباب يلبي هواه يا شمس الأمجاد سلمجادي فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل waxaa jira xeerar dahabi ah iyo talooyin caafimaad oo muhiim ah waxaana ka mid ah kow dadka caqliga u saaxiibka ah waxay wax u cunaan in ay noolaadaan oo ay u noolaadaan ahdaaf sarsare laakiin dadka shahwadooda la ciyaara waxay u nool yihiin inay wax cunaan labo ha cunteenin adigoo aan baahan sababtoo ah in caloosha bini'aadamka oo ay cunto hore ugu jirta lagu sii daro cunto kale waa arrin halis ku ah caafimaadkaaga saddex iska ilaali inaad cuntid cuntooyinka gascadaysan oo inta badan laga qaado xanuuno halis ah afar ku dadaal in cuntadaadu ay noqoto mid nadiif ah sababtoo ah cuntada wasakhaysan waa sun halis badan shan ka fogow isticmaalka sokorta badan iyo cusbada badan sababtoo ah waxaa laga qaadaa xanuuno halis ah dhanka kale ku dadaal cabista biyaha qodobka saddexaad ee muhiimka u ah caafimaadka jirka waa hurdada hurdadu waxay kaalin muhiim ah u leedahay caafimaadkeena sida ay muhiimad gaar ah ay noogu leeyihiin cuntada biyaha neefsashada iyo waxyaabaha la midka ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
qofkii aan jirkiisa siinin nasiino ku filan iyo hurdo ku filan waqtiyadii habeenkii ahna dhafra qofkaasi wuxuu waqti walba wajihi karaa xanuuno sidoo kale wuxuu noqonayaa qof aan wax soo saar badan lahayn dhanka shaqada culimmada caafimaadka waxay ku taliyaan in ay wanaagsan tahay in qof weliba uu seexdo xilli hore oo habeenkii ah sidoo kalena uu soo tooso waqti hore oo subxi ah قرآننا يا راية تعلو يا راية النفس به تسمو آه، دستور الحياة به نهفو لجنة الخلد هي فشدو قرآننا يا راية يا راية تعلو يا راية النفس به تسمو تسمو دستور الحياة به نهفو لجنة الخلد هيا فاشدوا سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
ألهاك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدم بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh من سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست